i aan iyad ahayna laga intisaacsanayo geetimilaadka iyo nakiishana iyo cinabkana uu arsaaqad wanaagsan ku tilmaame waxaa caddaatay inaanay arsaaqad wanaagsan ahayn dabeedna saddexdii aayadoode ku jiray wakti uma hayne suuradaha madaniga ayee suuratulmaa-ida aayaadka ku jira ay ugu dambeeyeen baa soo dego halkaasa lagu xaraamtinimeeyey ina fii dalika laaayatan liqawmin yacqiluun dad caqlile aayad ba halkaa ugu sugan baa irhaw wa awxaa rabbuk marna waxaa lagu tilmaamayaa nicmooyinkan ilaahay waa ma'kuulaad iyo mashruubaad mankuuxaad maskuunaad intaba way leeyihin wax la cuno iyo wax la cabo iyo wax la guursado iyo meel la galo nicmooyinkani markaad u fiirsatay intaasay isugu jiraan intuu bani aadam jihaadka ugu jiro u waashayna waa intanuun intaana ilaahay baa bixiya hadda firin ilaahaye u mahadna wa awxaa rabbuk ilaahaygu waxa uu waxyooday ilanax sharaabkii baynu ku jirnaa ilanaxli shinida waa ereyga suuradda lagu magac daray an ittakhidii buu u waxyooday waa waxyulilhaam saasaa ilahay uu ku jeheeyey an ittakhidii min aljibaali waxa aad ka samaysataabaa loo waaxyooday buuraha xaggooda buyuutan guryo wa min ashajari dhirta xaggeedana ka samaysa guryo iyo wa mimaa yacrishuuna waxa ay dhisayaan ama sameeyaan oo ah gaagurta saasha laydha waa tan imka beeraha laga sameeya mashruuciyada shinida qabalada waaweyn ee loo dhigo wey mar waxay galaysaa dhagax marna waxay galaysaa dhirta marna waxay galaysaa taa dadkuba u salaxa intabana wixii looga baahnaa way soo saaraysa iyada oo buyuuta iyo guryaha ay samaynaysa handasada iyo habka ay farsamada ay u samaysa ilaa hadda ta ugu saraysa ay qirayaan inay injineeradu ay u qirayaan habka ay u dheeli tirtay dhismaheedaasi inuu yahay ka ugu cajiibsan ilaa hadda malabka habkay u samayn lahayd baa ilaahay uu markaas ku ilhaamiya waxau ihi uma kulii min kulli thamaraat midho oo dhan wax ka soo cun faslukii waxaad martaa subula rabbiki ilaahaaga jidadka uu ku furay dululan iyagoo jabsan oo heelan macnaha waddadii waa mid kuu furan yakhruju min butuunihaa caloosheedii waxaa ka soo baxaya sharaabun shay la cabo mukhtalifun uu isweydaarsanyu kala duwan yahay alwaanuhu midabadiisu fiihi shifaaun linnaas dadkiina caafimaad baa ugu sugan baa ilaha wuli ina fii dalika la aayatan aayad baa ugu sugan kaa ilahay idiin soo tilmaamay liqowmin yatafakaruun dad fikiraya kuwa fikiraya marka baashan nakhiisha la idhaahdo naxliga la idhaahdo dee marka ay ka waramayaan adibada ama dhakhaatiirta u dhabogalay waxay tilmaamaan in saddex qaybood midi waa boqorada iyo lab iyo dhadig qaar lab iyo qaar dhadig iyo boqorada cajaaibta ilaahay waxaa kamida shinida ku sugan waxa shaqeeya uun dhadiga baa la leeyahy waa sida aayadda laftigeeda ka muuqanaysa uma kulii an ittakhidii faslukii waxa weeyaan waa damaa'ir wada tusinaysa dhadig oo aan lab ahayn marka waa kuwaa booyadaha loo yaqaano iyagunbaa tacab gala oo soo dhaamiya oo ordaya oo malabka keenaya cajaa'ibteeda waxaa ka mid a dhadhankeeda urteeda baan leeyahay iyo araggeeduba waa mid aada u xeel dheer wax ilaahay bay wadataa si kooxaabay u nooshay sidaa aragteen wax waliba boqorkeeda iska leedahay way isag degayaanoo jaarun bay noqonayaan aa jumhuuriyado iska magacaabanoo iska goongooniya oo aan isku darmaynin way kala duwan tahay oo boqoradda cimrigeedu wuu ka duwan yahay kuwan kale ee iyagu ay dhashay labkiiyo dhadigaba iyadaa dhalaysa iyagu isma dhalan iyadaa wada dhalaysa marka cimrigeedu waa shan ilaa toddoba sano baa laydha halka kuwa kale cimrigoodu uu ka yar yahay ee dhowr usbuuc uu yahay iyaga malabkeeda ilaahay baa ka warramay tabaaraka wa tacaala inuu caafimaad yahay aayaadku ku xusay nabiguna calayhi salaatu wasalaam tijaabadii waa kii ku keenay markuu ninkii reer miiga aha yimi u yihi walaalkay calooshii baa furan dee malab waraabi wuu cabsiiyo dabeedna wuxuu ihi muu joojinin oo kuwad buui mar saddexaadkii buu yihi wuuba kasii darayba markaa wuxuu ihi ilaahayna run buu sheegay caloosha walaalkaa calooshiisuna been bay sheegtay siduu ugu sii waday dabeedna wuu ku caafimaaday macnaheedu waxa weeye fudalaadkii iyo wixii loo baahnaa inay caloosha ka baxaan ayaan weli ka dhammaanin markaasu isaguna moodayay caafimaadkiioo soo dhow inay cudur keentay faytamiino aada u badan bay dhakhaatiirtu ku sheegaan dee markaan la isku dardarin ee aan nacnac sonkorkii iyo wixii dee lagu maroojinin ilaa wax walba qishku meel walba geli karaa faytamiin a b c k intaba inuu leeyahy waa la sheegaa sonkorta qaybaheeda kala duwan baa ku jira bay leeyihin dhakhaatiirtu sida sonkorta laga helo aalaha iyo ta cinabka iyo ta khudradda intaba sidan ilaahayba uu ku tilmaamay mukhtalifun alwaanu ilaa toddoba boqoloo midab buu gaadhaabaa la leeyahy oo labayo toddobaatan qaybood etoobiyadanaaba laga helaaba kaymaha maaragtay uu ka baxa malab marka cumuuman nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xusaya saddex buu caafimaad ku jiraa bui xadiidkii saxiixa bukhaari ku sugnaa fii shardati mixjam fii sharbati casal aw shardati mixjam aw kayatin binnaar aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam toobinka kabashada malabka iyo dabka dabka ummadayda lama jecli buui oo deg deg buu dadka uga jaraa dabeetana qaarkood baaba biliif gareeyo aaminaya inuu ka waxbogsiiyaba aanu ilaahay ahayna dabka uu yahay xikmadda ay muxadisiintu ka waramayaan iyadoo uu tilmaamay in caafimaad ku jira haddana lama jecli weyli marka cumuuman waa saa nasku uu tilmaamay waa shay la isku daweeyo si cilmiyana loo arkay cajaa'ibtiisuna badantay qur-aanka kariimkaana ilahay ummadda ugu manno sheegtay wallaahu khalaqakum ilaahay waxa idinkauu idin abuuray uma yatawafaakum isagunbaa idin oofsanaya isagii idin nooleeyunbaa idin dili doona wa minkum waxaa idin kamida man yuraddu mid loo celinaya ilaa ardali lcumur cumrigiisa u liitoo ah asaasaqa asaasaqa likay laa yaclama si aanu waxba u garanin qofkii bani aadamkaa bacda cilmin intii uu aqoon lahaa kadib shay-an waxba si aanu u garan hebelkii talin jiray oo nacnacmay miyaad arag nin baa waxaa laga sheegay inuu yidhi war ilan ilaahay marka aan cimri dherer baryayey asaasa qanuun baan weydiisanayay buui nabiguna calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuu ka magan galay waxaanu odhanayay allahuma inii acuudu bika min alharam wa ardal alcumr toddoba shay oo isku xiga oo ilaahay uu ka magan galay ayuu ku jiray gabowga iyo iyo asaasaqa saa ilaahay buu ku tilmaamay likay laa yaclama bacda cilmin shay-an qofkii aqoonta lahaa caqligiisi iyo cilmigiisiiba wuu lumayba halkaasuu ku tegay ina allaha caliimun qadiir ilahay wax walba ogsoona shay walba kara wallaahu fadala ilaahay waa dheeraad siiye bacdakum barhkiin calaa bacdin barhka kaleu ka dheeraad siiye fi risqi xagga haynta iyo arsaaqadda dadku isku wada hayn maaha waa kala fiican yahay xagga haynta qof waa taajir qofna waa dhexdhexaad qofna waa faqiir marka taa macnaheedu waxa weeyaan isaga ayaa idinkala dheeraad siiye oo idin dhiibay waxaana intifaacsanaysaan ee awoodaad leedihiin kumaydaan kasban alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah waalihi wasaxbi waslem wabacd aayadda koob iyo toddobaad suuratu naxl raqamka aayadduna mar walba ama nambarkeedu waa kaka dambeeya ee kaka horeeya maaha ilaahay waxa uu soo xusayo aayadaha hore aynu kusoo arkaynay nicmooyinkiisa faraha badan ee uu inagu galabay barwaaqooyinka barwaaqadu inagu maansheeyey ee dhan walba leh waxa ilaahay uu halkan ku xusayaa bal dhan kale inay bani aadamku eegaan wallaahu fadala ilaahay waa dheeraad siiyey bacdakum calaa bacdin barhkiin kuwa kaleu ka dheeraad siiyey oo isma hayn la egidin fi risqi xagga arsaaqadda iyo haynta iyo adduunka u idinkala dheeraad siiyey marka tafdiilkani iyo dheeraadsiintani waa mid alle xaggiisa ka timi laakiin odhan mayno siduu qaaruun ninkii yidhi ninkii qaaruun la odhan jiray siduu yidhi odhan mayno innamaa uutiituhu calaa cilmin cindii laakiin waa cadiye ilaahay ka timi xaggiisa waanfiquu mima jacalakum mustakhlafiina fiih mustakhlaf baynu ku nahay mustakhlaf kusimayaal ee loo dhiibay xoolaha fama aladiina kuwii may ahaanin fudiluu la dheeraad siiyey biraaddi risqihim arsaaqadooda iyo adduunkooda kuwo dib ugu celinaya may ahaanin calaa maa malakat aymaanuhum gacmahoodu addoomaha ay milkiyeen dib uguma celiyaan oo dabeetana hadday ku celiyaan fahum iyagu fiihi sawaa ay ku sinmaan kuma sinmaan oo taasi ma dhacdo macnuhu waxa weeye qofka maalqabeenka ahi xoolaha ilaahay uu siiyey ma yidhaahdo addoonkiisa uu iska leeyahay hebelow kacoo la yeelo xoolaha fahum fiihi sawaa aan wada yeelano aan isku si u yeelana adigu oo addoonkaygiya intan adduun aan leeyahayna laga bilaabo iminka waad ila leedahay qofna maydha taa jiray taasi ka suuroodaa ma jiro haddii iminka aan addoon jirinna kumaa odhanaya taajirka shaqaalihiisa iyo waashmaanadiisa odhanaya warbal idinku xoolahan aan leeyahay daaro iyo danaaniir ila yeesha ma la hayaa caalamka kamay suuroobin hadduu wax ka garan waayo ishaaraad uu bixiyey inuu ku yar haysta iyo waxaa horay buu ka ruqsaynaya wuxuu la yeeshay iska daayo alla wuxuu ihi tabaaraka wa tacaala afa binicmati illaah ma ilaahay barwaaqaduu siiyey addoomaha ayay yajxaduuna diidayaan oo ay dafirayaan iyay dafirin ee ha ku mahadnaqeen dhan kale eeg haddana wallaahu jacala lakum ilaahay wuxuu idiin yeelay bani aadamka haddaad tihiin min anfusikum nafihiinna wuxuu idinka abuuray aswaajan ooriyo ooriyo ayaa ilaahay idiin abuuray ooridaasaan meel kale ka imanaynin idinkuunaa dhalaysaan oo qaarkiinba qaarka kale uu ka guursanayo marka haddii inantii la diido dadkii xaggay ka camirmayaan maxaase markaa oori noqonaya ismay weydiin bani aadamku wa jacala lakum ilaahay waxau idiin yeelay min aswaajikum ooriyihiina baniina wiilal waxafadatan iyo dar loo awow yahay inama loo awow yahay taasina waa nicmo kale warasaqakum min aayibaat waxa uu idinku raashimay oo warsaaqad ahaan idiin siiyey waxyaabaha wanaagsane naftu ay ku raaxaysanayso dayibaat ee xalaasha ah asaa ilahay uu yihi arsaaqad ka dhigta afa binicmati illaah ma ilaahay afa bilbaadili dheh ma baadilka ayay yu'minuuna rumaynayaan baadil oo waxaan intaasoo barwaaqo ah oo laynoogu soo manno sheegtay midna inoo haynin wey dad iyo shaydaan iyo noocuu doonaya ha ahaado ma baadilkay rumaynayaan waxaan asaasba lahayn wa binicmati illaah ilaahay barwaaqadiisana hum yakfuruun way ka gaaloobayaan miya waa su-aal aada u adag ilaahay baadilna ma rumaynayno barwaaqadaadana kama gaaloobayne waa kugu mahadnaqaynaa walaa nukadibu shay-an min nicami rabbina walaka alxamdu yaa rabb marka halkaa waxaad aragtay waxa ilaahay inoogu mana sheegtay maalkii ama adduunkii iyo oorihii iyo ubadkii intaba isku si dadku uma dareemaan qofka intaaba haysta ee dad leh ee duunyo leh ee ooriye leh iyo qofka intaba ka faramaran isku si looma arko dhaqankeena kolkaad u noqoto maxaa la tiriyaa mar dadku waxay tiriyaan qabno iyo qoro la yidhahdaan odayaashii magta qaadi jiray markaa waa ciddii waxaysaa qabnada la yidhaahdaa magta la weydiiyaa gacan waxbahayn waa la iska dhaafa mar kale calaa raas baa lagu tiriyaaoo xoolo kasta ha lahaadee ninka reer hebel aan isagu raas lahayn ama aqal u dhisnayn qaadhaanka iyo goynta iyo loogidda iyo waxyaabaha la isa siiyo lama weydiiyo leannahu waa degalfadh isagu iyo bannaan bu iska taagan yahi ardaabu hurda dhan kalena reer buu leeyahayoo haddii xayni ka hor dareerayso ama uu kala hayo waa qoys tirsan wey nicmooyinka la dareemayay ka mid tahay waxaan tirsiga keenaya wayacbuduuna buu ilahay waxay caabudayaan min duuni illaahi inta alla ka sokeeya iyadoo macnaa ilaahay keyrkii uu yahay maa shayday caabudeen laa yamliku lahum aanu haynin risqan arsaaqad min asamaawaati waalard samooyinka iyo dhulka xaggooda shay-an waxba aan uga hayn walaa yastatiicuuna aan karayninna maxay wax kastoo la karo ilaah wax kastuu addoon u fuliye aan u fulinaynin kaasay caabudeen arsaaqada in badan iyo adduunka ayaa in badan aayaadku ay kusoo celcelinayaan taasina runtii waxa ay tahay waa asaaska nolosha nololaan dee arsaaqad iyo muqawamaatulxayaa wixii dadku uu ku noolan lahaaba aanay jirinba nolol lama yidhaahdo marka ilaaha la caabuday afka waxay gelinayeen iyo waxay ku noolaan lahaayeen iyo dadku waxay intifaacsan lahaayeen midna uma hayaan waxay caabudayaan in alla hayn alla ahayn walaa yastatiicuuna mana karayaan cir iyo dhultoona waxba kama hayaan saasaa ilaahay addoomihiisa u qancinayaao waxa uu wuxuugu tilmaamayaa si weyn oo cid waliba ay arkayso qofka jaahilka iyo ka mutacalimka iyo ka da-da weyn iyo ka mid waliba wax uu arkayo oo muuqda oo la taaban karaya ilahay addoomihiisa wuxuugu tilmaamaya falaa tadribuu lilahi lamhaal falaa falaa tadribuu معنى فاد وفصحية لأنها أفسحت عن جمل مقدرة إذا عرفتم وتبين لكم ذلك كله أرن كاسورا من كل هدو إذين سوى عطاضو إنتا سورا لا إذين سوى دقدقي لا تضربوا لله الأمثال إلهي تصاليها له يلنا الأمثال waxyaabo baal guranayo oo isaga la mid ahoo ilaahayaa lagu sheegay dee ha u magacaabina waa ceeb weeye isqaban maysa taas ina allaha yaclam ilaahay waa uu og yahay kuwaasi inaanay ilaah ahayn wa antum laa taclamuun idinku see ma ogidinoo waa idinka waxaan sheegay wallaahu yaclam ilaahay wuu og yahay maxay mafcuulkii waa go-an yihin wax walba isagaa cilmiga laga qaadanaya wa antum laa taclamuun juhaal baad tihiin idinku وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أسل كيس وحوي إنه كان ظلوما جهولا عربه يسكوين يا إنسانك جهل قيس أوقيت إلهينا وحو لي إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون إلهي با أوق أيدنك وحبا ما أوقيد مرك إلهي لقد تلقات إلهي كأمر قاتوي آيات كنا إنتن أي حصيان امتنانك إيا قلطة بدن إيا نعموينك waxaa haddana aslul masalaha lafdhabarta u ahay ay daliilka u noqonayaan u yihi tawxiidka ayaa ilaahay wasikh fii quluubi alcibaad addoomaha quluubtooda ilaahay uu ku disaya oo uu ku adkaynaya tawxiidka in badan ay suuraddu ka waramayso markaasa waxaad arkaysaa nicmooyinkii iyo aayaadkiibaa ilahay u xusaya haddana kuwo aan intaa midnaba ahayn buu xusaya daraba allahu mathalan ilaahay tusaale wuxuu ka dhigay cabdan mamluukan addoon la leeyahay laa yaqdiru calaa shayin waxba aan karayn oo gow ah iyo waman mid rasaqnaahu minaa xagga yaga aanu ka siinay risqan xasana arsaaqad wanaagsan adduun xalaala aanu siinay fa huwa isagani adduunka la siiyey yunfiqu minhu waxbuu ka bixinayaa siran wajahra si hoose iyo si muuqataba wuu u bixinayaa wixii ilaahay u dhiibay oo waa qof gartay xikmadda loogu dhiibo gacan furan hal yastawuun miyay siman yihiin baa ilaaha uhi laa yastawuuna wey ma sina alxamdu lilaahi mahad ilaahay baale sidaa wax idinku caddeeyey ee tusaalahan muuqda idin siiyey bal soo dhaafo akharuhum intooda badani laa yaclamuuna maba garanayaanoo waa kuwo aan baraarugsanaynoo masalka laftiisu waxba uma kordhinayaba wadaraba allaahu masalan tusaale kale ilaahay wuxuu ka dhigay rajulayni laba nin axaduhumaa midkood abkamu girim weeye ama nag weeye oo afla-aan buu ku dhashay laa yaqdiru calaa shayin wax alla wuxuu karayaana ma jiro laa yaqdir calaa shayin inuu insaanku wax soo kordhiyaahayde waxba soo kordhin maayo intuu afla-aanta waxa uu ku daray dhaqdhaqaaq la-aan waxaan kalena uu kusii darsado wahuwa isagu kallun culays buu ku yahay calaa mawlaahu kii iska lahaa kadeed buu la dul fadhiyaa waa culays aynamaa yuwajihhu dhan kasta oo uu u jeediyo kan addoonkan iska lihi laa yaati bikhayrin waxba kama keenayo inuu halkaa yuururo mooyaane waxalla wax uu jiha uu wax ka soo kordhinaya lama yaqaano hal yastawii miyay siman yihiin huwa kaa la soo tilmaamee tilmaamahaa leh iyo waman qof ya'muru bilcadli dadka wanaagga iyo cadaaladda iyo garsoorka faraya wa huwa calaa siraatin mustaqiim jid toosan dushiina ku suganoo diin xaqa dadka ku hagaajinaya ku hagagaya intuu hagaagay isagu kadib labadaasi laa yastawuuna cinda allah wa cinda alcuqalaa ma sina labadaas waa kala fogyihin labadan ayadood markaa laba tusaale bixiyeen labadaa tusaale laba qof baa ilaahay uu ku kala yeelay marka labadaasi saanay u sinayn ilaahay iyo waxa kale la wadaajiyeyna ma sina ilaahayna addoomihiisa lama sina kuwa wax lala wadaajiyey lama sina haddaad diideen dadow labadaa qof inaa sintaan oo tidhaahdeen marka u horreeyaba jawaabtiinu tahay labadani ma sina ilaahay iyo kuwan kale maxaa isu akeenteen waa ceeb wey marka ka hore labadan qof waxa ay dheeraad ku leeyihin mid cuud xalaala buu haystaa midina waxa uu leeyahay cadli iyo cilmi mid ilaahay wuxuu ku fadilay waa ka hore dunyo wanaagsan midkan kalena diin wanaagsan waa laba labada shay uu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qof haddii la kamanayo ama la majeeranayo in lagu majeeran karo qofka ilaahay uu cuud wanaagsan siiyey iyo qofka cilmi fiican la siiyey laa xasada ilaa fi thnayni rajulin aataahu allahu maalan fasallatahu calaa halakati warajulin aataahu allahu cilman aw xikma fahuwa yaqdii biha bayna annaas calaa macna alxadiid riwaayad kala duwan buu kusoo arooray xadiidka saxiixa ah nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy haddii cid un la majeeran lahaa laba qof baa la majeeran karaa la odhan karaa ilaahu yaa sidooda kaa dhigo mid waa qof cuud wanaagsan la siiyey waa cabdun saalix waa maalun saalix licabdin saalix markaa dabeedna wuxuu gartay xigmadda loogu dhiibayoo wadooyinka khayr kalebuu wax kaga bixinayaa baanka ilaahay buu sii buuxsanayaa kownkiisu ma cas midka labaadna cilmi iyo xikmad baa la siiyeyoo wuxuu gartay inuu ku imtixaanayo isna wuu ku camal falay dadkana waa ugu gurmado wuu ugu cadli sameeyey sidaa ilaahayba halkan uu ku yidhi ya'muru bilcadli wa huwa calaa siraatin mustaqiim kaa horena waman rasaqnaahu risqan xasanan arsaaaqaduun ma ahayn laakiin risqan xasanan waa arsaaqo tayo lahoo hagaagsan bahay oo meel wanaagsan uu ka keenay meel wanaagsan uu ku bixinaya macno wanaagsan uu ku hayo labadii la majeeran jiray oo iyagu kuwaa haya kuwa aan labadaa midnaba hayn diin iyo dunyo toona aan haynin labadaasi miyay simayin ma sina sidaasaa ilaahay u yihi tabaaraka wa tacala hal yastawuun alxamdu lilah maa yastawuun ma sina kolkaa mahad ilaahay baa la tusaalahayga siiyey marka rajulayni waa laba nin oo midi waa kaa hore ka dambena waxa weeye waman ya'muru bilcadl ka hore waxa weeye abkam laa yaqdiru calaa shayin wa huwa kallun calaa mawlaahu aynamaa yuwajihu laa yati bikhayr afartaa balaayaa isugu darmay abkamka waxaa la yidhaahdaa qofka kusoo dhashay hadalaanta megoolaha soke maaha marun waxbay u bineexi karaan kaasi waa mid sidan kusoo dhashay oo nag ah kolkaasaa waxtar la-aantay ka turjumaysa iyo cajsigiisa laa yaqdiru calaa shayin waxaa la yidhaahdaa qofku had iyo jeer marka uu maati yahay agoon sabiya oon waxba kororsanaynin fa huwa calaa fa huwa kallun calaa mawlaahu waktiga ereygan oo kale loo isticmaalaa oo qofka aanu markaanu waxba soo kordhinaynin saa ilahay buu ui aynamaa yuwajihu laa yati bikhayrin bulshada dhexdeeda bal waxaad eegtaa qofkaasi dareenka uu ku leeyahy cidina inay hayso ma jecla qof ilaahay uu dee u sahlay oo isagu ugu tabarucaya mooyaane kaa iyo kani ma sina waman ya'muru bilcadli wahuwa calaa siraatin mustaqiim saasaa ilaahay uu ku ammaanay marka labadaasi kol hadday sinmi waayeen ilaahay iyo kuwo kale wax la wadaajiyeyna masin ma sine ha simina walilaahi rabbi waxaa usugnaaday keligii qaybu samaawaati waalard shayga ku maqan samooyinkiiyo dhulka ilaahay baa iskala ogsoon wamaa amru saacati qiyaamada arrinkeedu ma ahaanin ilaa ka lamxi lbasar isha bidhiqdeeda ayuu ahaaday aw huwa aqrab waa ka dhowi badan yihi macnaha ilaahay siduu ula dhib yari qiyaamada afuufideeda iyo kicinteeda iyo soo saaridda dadkuba saasay ula dhib yari ina allaha calaa kulli shayin qadiir wax walba ilaahay wuu karaa waxba kuma adkaadaan siduu adduunka waxa aragteen uga hirgeliyey aakhiro iyo imaatinkeedana isagay u dhib yarto saa u hirgelinaya wallaahu akhrajakum aayaadkii weeye iyo imtinaankii waxaa ilaahay idinka soo saaray oo kasoo murbaxdeen min butuuni ummahaatikum hooyooyinkiin caloolahooda calooshaa aragteen iyo meesha aad dareemaysaan halkaasaa kasoo baxdeen baanisaha ilaahay iyo siduu rabbi dhaabadda inoogu dhigayo laa taclamuuna shay-an wax alla waxaa garanayseena ma jirin wuxuu garanaya ilmaha yari markuu soo dhashuu mujadaya waxalaasuu garanaya male wajacala lakum wuxuu idiin yeelay alsamca waalabsaara waalaf'ida maqalka iyo aragga iyo quluubta ama caqliga iyo garaadka lacalakum tashkuruun likay tashkuruun waxaa la idinku sheegay inaad mahad naqdaan oo ilaahay u mahad naqdaan tabaaraka wa tacaala bal iminka adigaagan weyn ee waayeelka ahi dib uun u eeg maalintii hooya ku umushay ama ilmo yar oo mujo ah oo hooyadii umushay un bal eeg dadku xataa araggiisa iyo hayntiisa intoo dhanba way iska dhowraano waxaa la yidhaha hooyadii un ha loo daayo hadda adiguna kaasun baad ahay islaantun baa hayn karta baa la yidhaha kani hadduu siibto madaxaa bururi ama dee lama hayn karo fudalaadkiisa iyo saxaradiisa iyo kaadidiisa iyo taasaa laga khashaafay kaasun baad adna ahay halkaasaa ilaahay wax inaga tusaaleeyey waa caalam caalamul arxaam riximkii hooyada iyo waktigaynu soo baxnay muuqaalkaynu lahayn marka xawaastan iyo caqligan layaabka badane isku qoofalan iyo garaadkan maanta insaankii adduunyada sidan ugu camiro ugu horumariyo cilmigan ugu keenay ilaahay baa isugu hagaajiyo waxa uu ku leeyahy lacalakum tashkuruun marka laynaga sugayaa kaas aayaadkii ilaahay baynu ku dhex jirnaa fi lkown alam yarow buu ilahay yihi miyaanay eegin aanay jalleecin ila tayri shimbiraha oo waa eray oo u yaala hab mufrad ahaan ama keli ah laakiin macno ballaaran tusinaya alam yarow yaana eegin ila tayri shimbiraha musakharaatin iyadoo la sahlay fii jawi samaa samadaa kore samadaa kore hawadeedays ayaa la sahlay maa yumsikuhunna ila allah ilaahay mooye cid kale ma hayso inay soo daataan shimbirahaas ilaahay mooye cid kale kama hayso ilaahay baa ka haya bal taasuuna fiirso shimbirka makhluuqa ah waxaa la mida shimbirka inagan oo ina khalqay aynu sii abuurnay sii sii farsamayna shimbiraha aynu sii farsamayna ee diyaaradaha yaanay noolaba ahaanin aynu mashiinada ku istaarnay iyaguna cibrada kuwan laga faaidaysanayana waa laga faaidaysanaya liannahuna waxay musakharaatin fii jawi samaa iyaguna wey ciladii way ku jirtaa ilaaha halkaa kuu sahlay farsamadeedii ku siiyey kuguna nabadgeliyey ha ka hab odhanaya insaanku wakhtiga uu kasoo dego ina fii dalika la aayaatin liqawmin yu'minuun dad iimaanlabay tani aayadu tahy kii kalena wax dabiici u arkaya xayawaan duulaya iyo wax iska caadiya oo kownka jooga aayaadkii iyo imtinaankii hadda aayadna dhan bay ka tahay wax ku tusaalaynaysa iyo ilaahay awoodiisa dhinacna waa imtinaan oo waa arrin ilaahay uu inoo sahlaya nicm wallaahu jacala lakum ilaahay wuxuu idin yeelay dadow min buyuutikum guryihiina xaggiin xagga guryaha waxa uu idinka yeelay sakanan shay lagu xasilo ayuu gurigii idinka sameeyey sakan baa gurigii uu ka dhigay waa meel lagu nasto sakan baa loo yaqaanaaba fulaan kadaa lahu sakan intaasoo guri ayuu leeyahay waa meel uu qofku ku nasanayo markuu maalintii oo dhan soo tacbo ee uu soo daalo halka uu ku nasanaya waa guriga sidaa daraaddeed baa islaamku uu ugu qiimeeyey guriga qofka si aan nidaam kale toona ugu qiimaynin oo la yidhi kol hadduu sakankiisaa galo liyastarix qofku ha iska raaxaysto ha iska mardhigto haddii cidi ka soo ag dhowaanaysana ha lala yimaado wax la yidhaahda isti'daan oo heegan geliya iyo fasax iyo ruqsad waa inu helo wain qiila lakum urjicuu farjicuu haddii lagu idhaahda iska noqo diyaar laguma ahe iska noqo sakankiisaasuu iskaga jirayaa qof wajacala lakum waxa ilaahay idinka yeelay sidaa darteed baa sakankaa wixii luminaya islaamku uu aada u deerifeeyay ama islaantaada ha ahaado ama qaar kula gala ha ahaado ama jaar ha ahaado sakannimadan iyo raaxadan wixii ka luminaya waa runtii la diiday waana la deerifeeyey markaasaa in badan islaamku uu aada uga dayriyo jaarka xun wajacala lakum ilaahay wuxuu idin yeelay lakum baa mar walba la socotee u fiirsa yaa lala hadlaya ma carabtii hore mise kuwa dambe mise jinka cidda lala hadlaya waa inaga ee qur-aanku ula khitaabaya wajacala lakum inagii cid walba wajacala lakum ilaahay wuxuu idin yeelay min juluudi ancaami nicmoolayda hargahooda buyuutan guryo tastakhifuunaha aa fudaydsanaysaan oo idin fudud yowma dacnikum maalinkaa guuraysaan wa yowma iqoomatikum iyo maalinka aad negidihiin labadaba guryahaasuu ilahay idin yeelay juluud ancaam xataa nebigu waxa uu sharciyeeyey calayhi salaatu wasalaam haraga neefka baktiyey xataa haraggiisii in lagala baxo oo la deebiyo ama la magdiyo ama la xooriyo af soomaaliga midkaa doonto dhaco fudalaadka iyo dhogortaay waxaa laga rifo daba la maydhayaa uno waxaa laga dhiganayaa un buyuuta iyo guryaha ilaha uu sheegay inagu kolle wahsigaa inagu yar badane carabta berigaa hore iyagoo waktiguba dee horreeye way naga farsamo fiicnaayeen ile xadaaradaha dadku waa ku kala horreeyaay kaa waxaa iska jiraya intoo haragga lawada sidii masalaheenii oo kale laga wada dhigo ayaa dabeedna loola baxaya heensato leh iyo bahalkii lagu tolayay kolkaasaa la isku wada tolaya hargaha waa la ballaadhinaya sida rooggaas oo kale teendaa laga dhigaya si dhib yar la ysaga laalaabto waxaasoo iminka surada iyo haraaraha aynu rarayno dee kaasaa ka dhib yaraama teendhada hargaha ka samaysta marka buyuutan guryo ayay nebigu caleyhi salaatu wasalaam xataa marka uu dagaalada tegayo wuna loo laablaabi jiray awrkun baa loo saari jiray marka colku degana taliskun baa laga dhisi jiray bahashaasun baa laga samaynaya marka buyuutan tastakhifuunaha yowma dacnikum wa yowma iqaamatikum waa maalinka dacniga waa maalinka la guurayo iqaamaduna waa marka la negiye mar walba wuu idiin fudud yahay